barrow aada u mahadsan tahay maantay waxaa noo yimid flaagkii ugu horreeyey aan dhihi karo muddo ka badan soddon sano oo diyuuradda masar ay leedahay ee la yidhaahdo egypt air maaragtay flight ay ka samaynayso inta u dhexaysa labada magaalo madax ee qaahira iyo magaalo madaxda muqdisho flightkan waxaa la socday wafdi aada u tiro badan oo heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee masar marka wuxuu ahaa flight si heer sare ah loo soo abaabulay xafladiisa dhigeenna dhigi dhigga xagga soomaaliya ee arrimaha dibadda ambasador axmed macalin fiqi ayaa wafdiga dhinaca soomaaliya hogaaminayay oo qaabilay wafdiga ka socday dalka masar dhinaceenna waxaa ka socday wasiir fardowse cusmaan cigaal oo gaadiidka iyo duulista hawada ah dhinaca masarna waxaa wasiirka arrimaha dibadda weheliyey wasiirka duulista hawada ee masar ayaa weheliyey iyo wafdi kale oo ka socda egypt air iyo civil aviationka masar hay-adda duulista masar iyo safaaradda masar inta saraakiisha u joogta iyo safiirka masar ee wadanka kenya oo isna laba maalin ka hor yimiday si uu u resiive gareeyo waan gartay u qaabilo waftigaas waan gartay diyaaradan marka soomaaliya maxay kusoo kordhinaysaa duulimaadkaay ku imaanaysa dalka maxaa faa'iidaha oo soomaaliya ugu jira
horta diyuuraddan weli ma dhacdo adduunka flightka ugu horeeya inuu si buuxsamo ma dhacdo marka laakiin baahida ka jirtay rudkaas u dhexeysa ama khadkaas u dhexeeya masar iyo soomaaliya baahida ka jirta awgeed flightkan ugu horeeyey labada dhinacba wuu buuxay oo markuu hadda imaanayay masar xaggeeda ka imaanayay na wuu buuxay haddana markuu laabtay waxay ahayd inuu jabuuti sii maro laakiin flightkii oo aada u buux awgiis wuxuu aaday si toosa wuxuu u aaday magaalada qaahira marka baahida loo qabo waa dareemi kartaa shacab badan ayaa waxay ku nool yihiin wadanka masar oo soomaali ah sidoo kale soomaalida populationkeeda boqol kiiba konton waa qurbo joog marka waxay ii sheegayeen hadda intaan waftiga wada hadlaynay oo aan la fadhinay wasiirka duulista hawada ee masar oo aan kulan gooniya yeelanay wasiir fardows ay nagu hogaaminaysay wuxuu ii sheegay in saddex flight oo egypt air ay maalin kasta u kacaan dhinaca london tusaale oo usoo qaatay marka flightkaanu oo muqdisho ka kacaya oo sideed saac ayuu xaggan ka kacayaa xilliga geeska africada baray marka marka uu degto masar waxay ku aadiyeen flight kale oo connectiona oo u kacaya dhinaca london oo laba saacadood keliya ay udhexayso marka qofkii yurub u safraya fursad weynay u tahay iyo dhinaca maraykanka marka connectionadaas ama transitkaas ayay isku aaadiyeen marka si fudud ayay dadka soomaaliya shacabka soomaaliya ee ku nool yurub iyo latin america iyo america iyo latin america iyo australia shacabka ka imaanaya ee soomaaliyeed usoo socda muqdisho iyo soomaaliya guud ahaan ayuu maaragtay si weyn u caawinaya waa badan ayuu daboolaya waa gartay marka intaa laga yimaado inay safarada fududeynayaan maxaa soomaaliya kale oo ay ka heli kartaa duulimaadyadan caalamiga ah iyo diyaaradahan ganacsi ay dalalku leeyihiin duulimaad ka sameynaya dalkeena maadaama soomaaliya sidaad og tahay ama ad ogtihiinba aysan somalia airline shaqeyn soomaaliya maxay faa'iidaysaa
lacago fara badan ayaa dowladda soomaaliya kasoo gelaya duulimaadyada ka bilaabanaya wadanka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan caasimada shaqa abuuris ayuu tahay shacabka soomaaliyeed combany soomaaliyeed ayaa hadda wakiil u noqday shirkadan cusub ee egypt air combaniga soomaaliga dad badan oo soomaaliyeed ayuu dhalinyaro soomaaliyeed ayuu shaqaaleysiiyey oo aan indhahayga ku arkay marka fursad shaqa abuuris iyo dhaqaalo badan oo kasoo gelaya garoonka iyo dowladda guud ahaan marka fursad dhaqaalana wuu yahay dhinaca sumcaddana haddii ay diyuuradihii caalamiga ah oo dhan kugu soo dhiiradeen waxay manaheedu muujinaysaa inay soomaaliya caalamka oo dhan u furantay waxaa noo dhiman oo aan rabnaa inaan ka shaqayno dhinaca asia ama dhinaca bariga oo wadamadan hindiya iyo maaragtay bangladesh iyo malaysia iyo ilaa china diyuurada isku xira ayaan maaragtay hadda gacanta ku haynaa oo aan rabnaa in aan ka shaqaysiino ama waxaan heli doonaa kambani soomaaliyeed laakiin wixii lagu qanci lahaa iyo documenti ahaan waa isku dubridanay waxaan rabnaa in aan maaragtay ama kambani soomaaliyeed ku qancino in uu flight ka bilaabo hindiya iyo soomaaliya dhexdooda ama shirkada shirkadaha oo india oo ama india go ama air india ayaan maaragta ku qanci doonaa haddii ulaa yiraa laakiin dhinacyadan kale aad bay maaragtay soomaalida uga xaqabeeleen diyuuradii tartan badan bay galeen tigidka qiimihiisa hoos ayuu u dhacay insuransiga ama caymisyada diyuuradaha soomaaliya su-aada qaali ahaan jireen la dhihi jiray hadda waxaasoo dhan meeshay ka baxeen soomaaliya diyuuradii dhan way kusoo dhiirinadeen infact inay magaalooyinka badankood ay soomaaliya ka aamin badan tahay amniga xaggiisa ay ka badan tahay ayaa ummadda usoo baxday hadda ninkii aad tiraa diyuuradan kaa karaysana muqdishoan la aadaya sida adduunka kale loola macaamilo oo kula macaamilayaa taasna ammaanteeda waxaa iskale dowladda soomaaliya oo xagga amniga si aad ah uga shaqaysa